wax heshiisoo ma jiraan loo hore marka kolley wax waa jiraan laakin de kolley waxa weeye xagga loo badan yahay weli waxaan no dimuqraadiyadu daran moogtahay if you going to beat them join them baa la yidhaha mar haddaa laga xoor raacdo waa la isdaaqaayaa moogta inagu waxay noqonay kii laga afartii hadday afartiina tawxid intii kala sraacday afku website-kay gelaysaa oo idaacaday ka hadlaysaa laakin waxa weeye dadku ku kala baxa majority-ga ku kala baxa anugu saxaafadan mar baan wada bilownay waxaan laba sana ka weynahay xusbigeedu laba kun iyo koodaan samaysanay markaa nin sanadkaa wey waxaa nin kaa gubood wax kaa xiqidadalaabsane waa la soo maraa kala jajabkaasio markii anu aan saxaafadiina bartay alxamdulilah rabb caalamiin warqayadeed baa isku xirxiri jirteen nineteen ninety five kii markaan ahaa guddiga nabadda ayaan hargeysa iman jiray ayaan ugu iman jiray oo meel yaqaad ka cuniyo subaxdiina bahayar bay isku xiri jireen oo si headlines loo akrin baa laqarinsoo la isku xiri jiray baasoo la isku dabooli jiray labadan yaraa berigaa bartay berigii dambe midna wuxuu ahaa mustafa sacaad midna wuxuu ahaa rambo rambo ma macaaro ku raacay ma muuqdeen ha ha labaad anoo horta horta an labaadan baa isku leeyahay oo way igu bilaabeen yo iyo laba baxlayo sita igu bilaabeen tutozoonkii alxamdulillah maanta waraga waaweyn ee maanta madaxda aad iyo aad baan u qadariyaana weliba jariidada la yidhaaho geyska waxaan udiishiye waa de maanta waxaan islahaa dhibaatadii kulmiya gaarsiiye ka hadli doontaan saxaafad eh malaba ka xishooteen ma garanaye anaa idin anaa idin yara anaa idin yara taataabanaye horta berigi waa naga hiiliseen oo mujaahid waa uhiiliseen mujaahidsiin sirani waa uhiiliseen waa soo saarteen anigo aniga waan ayidnay aa majority baa waa dimuqraadiyadii lakin waxaa idin sheegayaa way way kobcisay magaranaysaayeen saxaafadeynu waxaa soomaalida isqabsadeen muuse iyo maxamed cabdillahi ducaale sidii kale khaarijiyo saxaafadda laga hadli jiray magaa ulu baa saxaafadda caaburinaysa maxamed cabdillahi maxamed cabdillahi cabdillahi maxamed ducaale ku yidhi mustafa muuse war muuse awixi berigii aad ahaan jirtay wasiir daakliya saxaafadda hadda wax kaa qorto xoran jirtay walaana ku dhegadayn doonay dhegad kuma dhici doona doona jirtay aniga aniga dhegad balama dhicina horta dhegedka lama dhicina xabta iska buuxiyey aniga warama soddon iyo lix soddon iyo lix waxay xireen socod bay xireen intay imika jirtay dawladda saddex lix iyo saddex saddex iyo lixdan ilaa afar jariido way iska xidheen waa ka nin maxaauti shirka gaashii waa xidhan tahay waqti ninka mid maxkamad baa furtay walana waa la xidhay maxkamadii waa amri laga daba qaatay haatif waa in badan aan dawladda ku talin jirno ani bal three million iyo ka buu qaato jamacsiiyo waxay la waxtukeen waxba aan qaadan waa kuu jiyey ilaa jariyahay dilaaciyo marka uu kufaa ninka liis markuu horta waxa weeye anugu waan dibaddaan u baxaayo waxay hor yaala haddee waxa wey waxa la dhahaa dawladiini saxaafadii way baabiinaysa dumareedda oo kuciyaarta waa waxyaalaha u badane markaas ka dibadda ay hor yaala wey waxaan ka codsanaya maanta xakamxaankii wuu joogaa wasiirkii waafaaji wuu joogaa wasiirka maanta hortisa meel baa kaa dhacdeena markaan halkaa fadhno wasiirada la horeysiin jiray maxaa ninkaa u dambaysiya maanta saddex il xusbaa horeysiinaysaane waa ceebtaas waana mas-uuliyah oo martaane wasiirada naga horeysiin jirta horeysisaan bay moogta xakamada waxa weeye saxaafadii ah la soo joogan leenahay guddoomiye hala fasaxo haba hubaal hubaal hala fasaxo ama horta ma akriya dahlina runtaa idin sheegayahay shabaab maba baan eegaa leanna waxaan arkaa inaanan wax magaranaysaay ethics aanka oolin waxa weeye idinka responsibility-ga iyo wax iska professionalismka iska maqan inantaani ma haddaan yeel lahaydeen tiradeedana si fiican bay qaban lahayd waxaad doonta inay negative negative-ka in la iska iibsado dadkiina mala wuxu jeceliya waxa negative-ka ah farxad qaba ma jecla waxa weeye stated baan markaan tegay beli julayga hore waxaa laigu yidhi conseniska maraykanka ii sheegeen marka consen garenya waxay ku soo dareen afar boqol oo shidaalka ilaalinaya oo heer oo heereysan waxaasanayd anu afar boqol oo heereysan oo shidaalka protection unity ma aqaano jaraadkiinii baa laii soo saaray oo jaraadkiinii baa qoree marka nin waxaan ogaaday inaan weli darkaala qorinba afar boqol la qoro batrol ilaalinaya inaanu jirinba wax badan badan badan badan baa yeeshaan qaranka jaraadkiinu leanna warayna manatargalayaa waxa waxaa soo baxa waa la qoraa waa la eegaa de waxay tahay reflectionkii ummaddaa jiro maxaa ka socda ayaa weya marka waxaan isku dooranayaa inaad dawladda marka maamul la saluugo iyo qaranka la kala reebaan jecelahay culture xun baynu leenahay oo waxay naga goray waa la iibsadeeyo waa la mustafeeyo gurigaa loo dhisan kala soo saaro hadda lasoo sardiya loo dhistamo markaan eegana waa mi aduma toos lagula daba socdaaye warsa maxaa dhacaya waxaan ogahay bahashu inaad beerato beertan ka soo jeedaa jiriidna malaga soo kuna weli geegeeda mo annaga wa annaga waa waaya kharajka ugu sameeyo qaar laba waxay ka baasha qorbara waa waaruman tahay marka waan iska dul qaataan oo waxay raa mar haddii objective leedahay ama objective waa inaad stage joogaan inaad sameeyaan doonaya aragtidaan u imid dalkan taasaa wey mood waxaana marka haska qayliyan ayuu dantaan inay kaa jeedin maya laakiin waxaan malaynaya igu kelini doontaan inaan iska daa in idaacadda samaysan doono insha allahu tacala kaa waxa weeye maanta dalkeenu wuxuu marayaa meel aada iyo aad u barakaysan buu maraya meesha oo maanta maraya haddaanaynu siyaasiyiin iyo dawlad iyo suxufiinba iyo sikastoo dadaan u midoobin oonu maanta jiira wax kaga bixin midnimo waxaan malaynayaa inu khasaari doono waxaad moodaa haddaad taariikhdi u raacdid inaynu dib u socon aad moodaa horahagan ula socon lahay pronunciation baan waan furfuranay wax kale ma hawaa frustrationkaan u batay hor waxaa inoo muuqan waaya rajo mase lama rajo beelo rajada lama rajo beelo waxa weeye waxa kansar inagu noqday qabyaaladii qabyaaladii baa kansar inagu noqotay kansarku marka haddaan marka hore la qabana uu fidaa hadda way nagu fiday deesun bay naga maraysa waxa weeye wixii naga soo baxay waa qabiil berigii aanu asxaabta samaynay waxaan u samaynay raggii aan u bushgarayaan ahaa shir dawladdana dagaalamay waxaan ahaa ha laga baxo dawladdan ku samaysan shir deeleedka iyo beeraha institutions hala dhiso asxaabta hala kala galo waynu ku guulaysanay oo markaa waxa u horeeyey maxamed xasan cagdaha maxaysiyaa la hojgareeyey wuxuu ahaa nin aada iyo aada statement u ah ilaa naxariisa ilaa hadda soomaalida wax ka soo baxay oo siyaasi oo heer standard international ciyaal baa jira ilah naxariis waa aasaasaha inoo dhigay madaman somaliland hen waana idinka inoo dhigay weye sharaf inagu leeyahay marka xusiga sameeye uu balans gareeyo wuxuu sameeyey guddoomiyaha wuxuu ka dhigay beelaha dhexe saaha ka ku-xiga wuxuu ka dhigay beelaha qarasyadu ka dhigay siduu u samaysnaa baarlamaankii structureka dawladdeenu uu haabay oo power sharing ahayd imanka haddaad aragtid haddaad imanka aragtid dawladdeena haddaad aragtay structurekeeda way way qaldantay wixii goorn lagu soo heshiyey way ka qaldantay waa waxyaala maanta keenaya inay deedaha darafyadu ay cawdaan oo qaarkood ay xadkiba ka tallaabaan ay dhahaan jannad baanu samaysana asxaabtii bay haddana caynkaa timi imaka asxaabtayga hadday aragtid magaa beri waxaan ku bilownaa naga oo number two ahe gudoomiyaha beelaha dhaxa qaatay ku-xigeenka waxaan uqiseef dareemay magalaan sahay beelaha reeraha maanta haddaad traffic aragtid sida dawladdeena ay noqotay ay asxaabta noqotay waxaa beelihii dhaxa iska buuxiyey asxaabta qaar baa marka aad mooda markay shiriga leeyihiin asma inama bixinayaan xisbi aanu mooda reereereer inan loo geed fadhiisay aad moodaa wasiba inaga noqday bee inaga noqdo beeshii wax xoogaysatay labadeenis way warsasan yihiin waxa weya waxaan iska codseewayaa arrintan maanta taagan oo doorashadu horeyso inaynu consensus kaga baxna oon aragnaa imanka ilaa hadda diiwaangelinta lama bilaabin ilaa hadda lama bilaabin magaranaysa commission hawshii muu bilaabin kombaniyadii lama siinin lix biloodna way noo hareen halkana guurtiiyaa soo fadhiyo iyagu markii la durkay way durkaan moogtii waxbaalamaya ka dhameeya sana ka dambeeya niman tegiyo uma e kabaauna way haystaan aan bilaa shaciya awood ay nidhaan waa waa dhamaatay wakiina ma jirto waxaan malaya taan kaga baxnaa doonayna waxa kala jiro walaayo waxaan sheegayaa cadaawad dibad baynu helay cadaawad aada waa ogtiin maalintii watay berber tegay jabuuti shir wanaagsan buu ahaa gacan baanu ku lahaa in si siiraysa loo hadlo waddan afrikaana oo jaarkana na dhex galo waa arkay wuxuu ku hadayey magaalada madaxweynaha majesenia cabdiweligaas saddex wadamo meesha ka soo saaray saddex wadan buu ka soo saaray meesha laba wadan baa lixda ka heshiiyey somaliland iyo soomaaliya horta waxaan iska codsanayaa meesha aad puntland leedihiin uu leeyahay xuduud sooniga iyo sanaag baa leenahay wax puntland yaa ma jira maanta wixii ka dambeeya majesenia qora gobolka gobolka majesenia qora maxaa ayaa puntland u bixiyey land of punt inaga layna oran jiray historical waxa ilaa puntland oo maanta international aqoonsan iyo hore u jirina ma jiro waa gobolkii majeerkeniya oo laga dhigay bari iyo laga dhigay iyo mugaal laga dhigay gobolka ugu dadka yar buu ahaa ee ugu fakirsan buu ahaa soomaalida maantana wuxuu hadlaa si super power laba gololena wuu sheegay mid saddexaad oon jirin mataqaantuba caynaydaa mu jira afweynna muu sameynin yaa sameeye caynaysa idinkiibaa qoriya idinka qoriyiiba cayn qoriya cayn xaya ku taala ayaal waxa weeye waxaan afkala idiin geliya ka ilaaliyo dalkeena qofka yidhaahaa somaliland ma jirto waa ogeynan qolada la yidhaahaa garxad sugul ninety four waxay yidhaaheen federal baan rabnaa siyaasiintaa tiri shan kun oo qof baa iska kaa dhimatay maanta ka kule somaliland ma jirto buurtan geliya dee gar male adeeraya mogti garan sinin garan sinin maamulka iyo kala saaraya ninka qadeeda tabinya hidakaleen oo war on as geliya dhubud dagaa ka weli ninkaas iyo quri baan qaadanayo hargeysyo buciid buriya duubanaysa mosha ceergabay wareebe waxa weeye dawladda waxaan leenahay si arrintan gacantaa ku qabato madaxweynuhu odayaashii ha u yeero waxaan ga magansanayaa xukm xaakim bay sheegtaan da intaa qabteen waxaan sheegaynaa madaxweynuhu ha u yeero odayaashii ha qanciyo dhalinyarta la xidhay hala soo daayo dhalinyar la xidxidho kuwii ufaynu xasuusana mooto waxyaa aynu iska dayno tahay wixii nabi laynuu sameyn jiray dadku samayno maaha dhalinyarta hala soo daayo odago gabasha ha dhiido xabashada ha dhegaysto waxba yaanu guduusaana isagu dee ha qanciyo ninkaa ninkaa buuraha galayna aan jaraabka ku jeedino inuu nin qaldan yahay waa sudan afar sanoo jiray sudaan soo jiri jiray maaha inuu inoo tuuto inoo bashado waa ceebada wey salaadiinta nafta qashad ka hontay magaala waxaa walaalayaal aynu gacan isqabsano aynu xaakim iyo mucaarado maanta waxaa loo bahan yahay soomaali gacmaa la isqabsadaa cid la mustafeeyna ma jirto cid guri loo dhisayna ma jirto waxaan nahay walaalayaa dad isku mida waa inaan cadowgeyna indhahayna saarnaa inagu hoostayna ka qaadnaayo waxay haree hoosti eeg hareertiima eegalayde aynu hareera eegnaayo walaalayaal asalaamu calaykum waxamatullah wabarakaatu